بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في دار الحديث على منهج أونلاين بلاتفورم أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك ذلك والقادر عليه
balligay cani walow aaya si saxiixa aaya sugnaa culamadaasoo ka dhaqaaqaya markaasi aayaadka iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa waxay maalkeega iyo nafteedaba usoo horeen inay maxaanku dhaayay ay markaasi majaarsiiyeen wixii ilaahay oo cilmi baray inta ay karayaan markaa insha allah aan si wanaagsan aan u wada dhegaysanno oo maxaan ka faa'iidaysanno fursadda haddii ilaahay idhaahdo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sheekhuna fali tafadal mashkuuran maajuura insha allah
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بإذن الله تعالى ولا ليال وقتigan koobane u dhexeeya salaada maqrib iyo salaada cisaayi waxaynu isxusuusin doonaa xadiis ka mida axaadiisa rasuulkeena calayhi afdal salaatu watasliim xadiidkaasi oo rasuulku uu kaga waramay fariin uga timi xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala fariintaasi oo u siday nebi maxamed oo ahaa rususha dhulka joogta ka u fadli badan rususha samada kii u fadli badnaa waa malaku jibriil fariintaasi qiimaha ay leedahay intaynaan u gudagelin akhrinteeda iyo ismaqashiinteeda waxaa inoo muujin karaa inay ka timi xagga ilaahay subxaana watacaala iyo cidda siday inuu ahaa malaku jibriil cidda ay ku socotayna inuu ahaa nebi maxamed calayhi afdal asalaatu watasliim nebiyuna muxamedna fariintaa iyo talooyinkaa qiimaha badan ee u keenay malaku jibriil lam yabkhal biha kuma bakiilin bal rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu soo gaarsiiyey oo ugu deeqay ummaddiisa waxa cali bnu abi aalib uu leeyahy radia allahu canhu wa ardaah qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam ataanii jibriil faqaala ya muxamed cish maa shi'ta fainaka mayit wa axbib man shi'ta fainaka mufaariqu wacmal maa shi'ta fainaka majziyun bih waclam ana sharafa almu'min qiyaamuhu billeyl waistiqnaa'uhu can innaas xadiidku waa saxiix saxiixu aljaamica kitaabka la dhaha ayaa uu ku qoray oo ku saxiixiyey alimaam almuxadis alalbani raximah allahu tacaala wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu calayh wasalam waxaa u yimi malaku jibriil malaku jibriil waxa uu yidhi maxamedow intaad doonaysa noolow waxaad tahay mid dhimanaya oo adduunyada ka tegaaya ciddaad doonaysa jeclow waxaad tahay kii ka faaruqi doona oo geeri ay kala kaxayn doonto waxaad doonaysa samee khayr iyo sharba waa lagugu abaalmarin doonaa fa inaka majziyun bih waxaad ogaataa qofka muuminkaa sharaftiisu waxay ku jirtaa in habeenkii waktiga dadku ay hurdaan inuu u kaco salaad iyo dadka bani aadamka inuu ka maarmo oo naftiisa aanu u baahin xadiidkan waxa uu ka mid yahay min jawaamici alkalim alatii uctiyat lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam waxa uu ka mid yahay kelmadaha koobkooban ee macaanida ballaaran xambaarsan ilaahay subxaana watacaala nebi maxamed uu siiyey waxaa rasuulkeenu uu yihi sala allahu alayh wasalam uctiitu jawaamica alkalim wakhtusira liya alkalaam waxaa laysiiyaa hadal koob kooban laakiin macnihiisu uu ballaadhan yihi ilaahina subxaana watacaala wuxuu u fududeeyey hadalka sida loo soo ururiyo oo hadal kooban oo qiimo badan loogu hadlo kelimaadkan mlk malaku jibriil calayhi afdal asalaatu watasliim uu nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam u sheegay uu soo gaadhsiiyey jamacat xukma alawaliina waalaakhiriin dadka intii hore u tagtay iyo inta soo socotee dambaysa xukumkooda ayaa kelimaadkani ay kulmiyeen oo ay soo ururiyeen qof kastoo u fiirsada oo macaanideeda dhuuxana kelimaadkani waana waa ugu filan yihiin waxaanay ku qaadi karaan ama saabay ugu noqon karaan inuu la yimaado qasru alamal inuu soo gaabiyo himiladiisa iyo talagalkiisa adduunyada joogitaankeeda iyo ka shaqaysigeeda uu ku kala desan yahay qofka moominka ay kelimaadka nooxana haddii uu si fiican u dul istaago oo qalbigiisu uu yaqiinsado waxaa shaki la-aana in adduunyada uu arkayo inay tahay shay xaqiran qiimaha aakhirana si fiican ayuu ugu muuqanayaa adduunyada macaankeeda iyo dhalaalkeedu toona dagi maayo kelimaadka noocana guud ahaan waxa ay xambaarsan yihiin baraarujin qofka muslimkaa lagu baraarujinaayo inuu la yimaado qasrulamal inaanu adduunyada isku ilaabin oo uu xusuusnaado adduunyadan inuu ka tegaayo oo daartan ay ka dambayso daar kaloo la yidhaahdo daaru alaakhira waa daaru aljazaa maaliki yowmi iddiin maalinta lays xisaabinayo ee lays abaal marinayo inuu qofku geerida xusuusnaaday kelimaadkani xambaarsan yihin waxay kelimaadkani xambaarsan yihiin xusuusin qofka muslimkaa la xusuusinayo an yaktanima min awqaatihi fi taacaat wma yuqaribuhu ilaa rabbihi subxaana watacaala inuu waktigiisa kaga faa'iidaysto daacaadka iyo acmaasha saalixa iyo ilaahay subxaana watacaala wixii u dhoweynaya malaku jibriil rasuulka wuxuu ku uhi yaa muxamed kuma odhan yaa rasuula allah kuma odhan yaa nebiy allah waxaa la isweydiin karaa maxay tahay sababta rasuulka magiciisii oo qura uu ugu yeedhay muxuu odhan waayey yaa rasuula allah limaada lam yaqul ya rasuula allah walimaada lam yaqul ya nabiy allah ahlulcilmigu waxay leeyihin xadiidka markay sharaxayaan inamaa khaataba jibriilu nabiya sala allahu alayh wasalam biismihi lmujarad duna ya ayuha arasuul aw ya ayuha nabiy liannahu lmunaasib limaqaami alwacdi waltabkiir waayo malaku jibriil rasuulka waa waaninaya caleyh afdal salaatu watasliim kana yukhaaطibu bikalimaati turaqiqu اlqalba watuxadibuhu ilى alaakhira watujahiduhu fi dunya kelimaad qalbigiisa sii jilcisa oo adduunyada inuu ka saahido sabab u noqota oo aakhiro inuu u shaqaysto ku kicisa ayuu kula hadlayey mar haddii maqaamku uu yahay maqaama wacdin wa tadkiirna qofka inaan la la weyneyn ama yacni magacyo waaweyn ama sharfitaan uu ka muuqdo inaan lagula hadal ee wax tawaaduc ku kalifa lagula hadlo ayaa munaasibada ahlucilmigu raxmatullaahi calayh kelmadda koowaadee jibriil uu ku uhi rasuulka waa cish maa shi'ta fa inaka mayit waxawaanadiisa uu ku bilaabay intaad doonaysid noolow waxaa tahay ka dhimanaya maxay tahay sababta waanada ugu bilaabay in rasuulka uu xusuusiyey sala allahu calayh wasalam inaanu adduunyada kuwaar ahayn oo uu dhimanayo adduunyada inuu ka tegi doono leanna waxaa la idhaha mawdka iyo geeridu waa afdac maa yalqaahu linsaan wa abshacu qofka bani aadamka musiibo ku dhacda iyo hawl la soo darista ta u adag ee u dara weeye almowt geeridu waxay ka adagtay yadha ahlucilmigu min darbi suyuuf qofka in seef lagu dhuftoo lagu kala jaro geerida iyo sakaraatulmowdka ayaa kaga daran oo kaga adag in minshaarta looxyada lagu dilaaciyo lasoo qaado oo qofka inta madaxa laga saaro lagu kala jaro xanuunka ay leedahay waxaa ka daran xanuunka geeridu ay leedahay waxaa ahlucilmigooda raxmatullaahi calayhim geeridu waxa ay ka dhigan tahay bimansilati xasaka kaanat fii suuq fahal takhruju alxasaka min asuuq ilaa wamacaha suuq waxaad ka warantaa bir saraara leh ama geed waxa weeyaan qolox badan haddii suuf la dhex geliyo miyay suurtagal tahay in qodaxdaasi ay soo baxdiyo geedkaasi iyadoo suufkii waxba aan ka soo qaadin laa yumkinu haada walidaalika ruuxda qofka bani aadamka ku jirtaa jasadkiisa marka laga saarayo si fudud oo raaxaa uga bixi mayso laa shaka walaa rayb si dhibaato badan inay uga baxayso nabiyuna maxamed caleyh afdal asalaatu watasliim oo ah khaliil ullah ayaa markii geeridu ay ku soo xaadirtay waxa uu ka hadlay hadalla ummaddiisa ugu muujiyey geerida iyo sakaraatulmowdka iyo najcigu qofka marka nafta laga siidayo dhibaatada iyo xanuunka iyo culayska arrintaasi ay leedahay waxaa kalimaadkiisa ka mid ahaa laa ilaaha ila allah ina lilmowti la sakaraat wuxuu ku dhawaaqayay rasuulu kalimatu tawxiid wuxuu lahaa geeridu waxay leedahay sakaraat macnaa shidda wa alam yacni adayg iyo xanuun sidaasi awgeed qof kastoo adduunyadan dhexdeeda seexday oo ilaalay xaaladda noocaasi ah ee sugaysa kelimaadka noocani waa inay baraarujiyaan waa inuu tooso intaanay geeridu soo weerarin oo aan koobka geerida qadhaadhkiisa intaanu dhadhamin xanuunkiisa iyo kulaylkiisu intaanu taaban intaa naqaska iyo neefta qofka ka soo baxaysa aanay istaagin inta aanu ka guurin adduunyadana qabriga aanu u guurin inta aanu qofku qofkaa bani aadamka maanta hadlaya dhaqdhaqaaqaya talinaya aanu isu bedelin waxa weeyaan lafo lafahaasi oo ciiddu weliba ay cunto waa inuu mar walba xusuusnaado xaaladda noocaasiya kullu nafsin daa'iqat almowt naf kastaaba geerida iyo dhimashada waa dhadhaminaysaa waxay isku waafaqeen dadka oo dhami yacni culammadooda iyo dadka caamada ah alawaluuna walaakhiruun kuwii hore iyo kuwa dambeda calaa ana almowta laysa lahu sinun macluum walaa zamanun macluum walaa maradun macluum walaa sababun muxadad geeridu da-gooniya male lama odhan karo qofku markuu daadaa gaadhun buu dhimanayaa geeriduma laha wakti gooniya uma jiro qof oo goorta geeridu ay iman doonto ee uu dhiman doono xanuun gooniya ma jiro oo la odhan karo qofka xanuunkaasi markuu ku dhacaayo inbuu dhimanaya inta ka horraysa waa iska noolaanaya geeridu sabab gooniya ay leedahay ma jirto tacadadat ilasbaab waalmowtu waaxidu asbaabtiisu waa fara badanta waa la wada dhimanaya laakiin asbaabta ayaa fara badan waxa weeyaan kala duwan sidaasi awgeed qofka muslimkaah hadduu dhalinyar yahay iyo hadduu da-yu ayeelo yahay hadduu caafimaad qabo iyo hadduu xanuunsanaayo hadduu baqanayo iyo hadduu nabadgelyo haysto mar walba waa inuu noqdo mid diyaar u ah geerida sahayna waxa weeyaan u qaadanaya ilahay baa yihi ya ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha waltandur nafsun maa qadamat ligad arrinka waa la soo dhoweeyey ilaahay ka dhaqda muuminiinta naf walilaha ka fiirsato ha u xisaabtanto berritooda waxay la kulmi doonto macnaa adduunyadan marka laga guurayo ee laga tegayaa waa dhowde ilaahay waa soo dhoweeyey ilaa berri uu ka dhigay ya ayuha aladiina aamanuu laa tulikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah waman yafcal dalika fa ulaa'ika hum alkhaasiruun caruurtiina iyo xoolihiinu toona iyo adduunyadiinu ilaahay xuskiisa iyo cibaadaadka ilaahay idinku waajibiyey iyo kuwa laydiin suneeyey ilaahay subxaana watacaala aada ugu dhowaataan yaana idinka mashquulini manaa adduunyada ha isku ilaabina adduunyada haddaad isku ilowdo geeridaad ilaabaysa adduunyada haddaad isku ilowdo sahay la-aan baad adduunyada ka tegaysaa adduunyada haddaad isku ilowdo ilaahay baad ka fogaanaysaa adduunyada haddaad isku ilowdo aakhira ayay kaa fogeyn kaa fogeynaysaa khasaara ayay sababu noqonaysaa marka maadaama geeridu ay tahay mid imanaysa walaa maxaal ah si lagama fursadaana marnaba aan laga baaqanahayn qof kastoo caaqila waxaa la gudbanaya kuna qasiira alamal fii ayaami xayaatih macnaa rajada yididiilada iyo talagalka uu ku tala desan yahay adduunyadan inuu joogaa waa inay noqoto mid gaaban haddii waagu u beriyo sida rasuulku yihi sala allahu calayh wasalam waa inaanu sugin galabnimada waa inuu ku xisaabtamo geeridu inay ka soo hormari karto casarka haddii waxa weeyaan gabalku u dumo idaa harabat ishams falaa yantadir asabaax waa inaanu ku talagelin nolol inuu ku gaari doono ilaa waktiga waagu waxa weeyaan uu ka baryaayo maxamed bnu waasic ayaa waxaa lagu uhi kayfa asbaxta maxaad ku bariday ama waagu adigoo sidee ayuu kuu baryey qaala maa danuka birajulin yartaxilu kula yawmin marxalatan ila alaakhira maxaad ka balaysanaysaa buu yihi nin maalin walba masaafo dheer xagga aakhira u durkaaya soo shakilaan waa kastoo kuu baryo halkaa ka dilaaca iyo qorax kastoo dhacda macnaheedu wuxuu ka dhigan yahay adduunyada iyo nolosheedu waad ka fogaatay haggee baad u dhowaatay ila alaakhira ilaa liqaa'i illaahi subxaana wa tacaala la kulankii ilaahay subxaana wa tacaala ayaad u dhowaatay xasan albasri alimaam aljaliil altaabici ayaa isna wuxuu odhan jiray dadka markuu waaminayo ya bna aadam inamaa anta ayaamun wa layaalin kulamaa dahaba bacduha dahaba bacduk bani aadamow cumrigaagu wuxuu ka kooban yahay maalmo iyo habeeno kooban oo tirsan waynaan ogeyna xagga ilaahay waa ka xadidayo cumrigeena waa tirsan yahay mar kastoo maalini ay tagto mar kastoo habeenuu tago cumrigeennii qayb ka mida ayaa tagtay xaggii aakhira ayaynu u dhowaanay xaggii xayaatada iyo nolosha adduunyadana waynu ka fogaanay wuxuu uhi ninkii waacidka ahaa isagoo dadka waaminaaya tzawd min الtuqى fainaka laa tadri إida jana leylu hal taciishu ilى اlfajri waar sahay qaado waxaad sahay ka dhigataa alla kacabsi taqwى min allahi subxaana wa tacaala limaada laannu garan maysid marka habeenku uu kuu dumo gabalku uu dhaco inaad noolaan doonto inta waagu uu baryaayo garan maysid fakan min fatan amsa waasbaxa daaxika waqad nusijat akfaanuhu wahuwa laa yadri imsa ayaa nin dhallinyaraa iska gaashaalay oo iska ciyaarayey oo waagu u bariyo qoraxda u soo baxday isagoo iska qoslayo aakhiro ilowsan imsa ayaa mid gobolku u dhacay isagoo aakhiro ilowsan iyadoo kasantiisina ay diyaar tahay laakiin isagu isma oga xuslay in fara badan bay adduunyada sii joogi doontaa wa kam min sikaarin turtajaa tuulu cumrihim waqad udkilat ajsaaduhum dulmata alqabri imsa ayaa waxa weeyaan kuwo yar yar dadku ay mustaqbal ka rajaynayaan len ilmahaa yar waan ku dadaalayaa si mustaqbalka ii anfaco iyadoo laylatu lqadrigii la qoray oo uu ka mid yahay oo uu ku jiro magiciisu liiska lagu qoray sanadkaa inay dhiman doonaan ilaahay subxaana watacaala bani aadamka intaanu abuurin ayuu qadaray mid weliba goorta uu abuurmi doono iyo goorta uu geeriyeen doono haadaa huwa taqdiiru alcaam kaasi waa qadarkii guud weeye laakiin waxaa jira taqdiir sanawiya oo sanadkiiba hal habeenaa habeenka laylatulqadriga ayaa sanadkaa ilaa habeenka laylatulqadriga kaa ku xigee soo socda laga gaari doono cidda dhiman doonta adduunyada ka tegi doonta ayaa la qoraa marka imisa ayaa nin yabiicu wayashtari wayadxak wayamzax wayalhu imisa ayaa qof wax iibinaya iibsanaya qoslaaya iska ciyaaraya lahwi waxa weeyaan ku jira ma oga ee sanadka ramadaankii ayaa laylatulqadrigiibaa waxaa la qoray inuu ku jiro miman yartaxil min addunya fi hada alcaam dadka sanadkan adduunyada ka guuri doona ee ila alaakhira waxa weeyaan u guuri doona wka min caruusin zayanuuha lizawjiha waqad qudiyat arwaaxum laylata alqadri imsa ayaa caruusad la soo gelbiyey oo aada iyo aad iyadoo loo faraxsan yahay farxaddii arooska lagu jiro musiibatlmowt ay ku hadsatay laylat lqadrigii baa lasoo lasii qoray dadka dhimanayo inay ka mid yihiin wa kam min saxiixin maata min gayri cilatin وكم من عليل عاش حينا من الدهر انت يا قف عافماد قبا يبا وحنوني هذا يراتي أنا هينين نفسه أي كبحر لين أنا كوارغنا قف لقوني ودناها يستاذي أما مستحدا أيا لي كغفر مي أما وحي وحا كسكت قلبي أيا كما علي انت يا أرقني قف عافماد قبي وهل لي شقيسنا يتكلنا عليه وإسagoo haba yaraatee xanuunaya wax dhibaataanay ka muuqa nafta laga qabto imise ayaa mid xanuunsanaya muddo dheer nool oo xanuunku waxa weeyaan uu daashaday oo qaar fara badan oo caafimaad qabay ay dhinteen isagoo isagu weli xanuunsanaya idan qadiyadda mawdku maaha yaa buka yaa caafimaad qaba adigoo caafimaad qaba oo xoog badan bay kugu dhici kartaa mid aada u xanuunsanaya oo gaboobay oo da-du ay daalisay waa waxaa dhici karta in adiga kaa cumri dheer yahay waadiyada waxa weeyaan uu kaaga dambeeyo qaala nabiyuna calayhi afdal asalaatu watasliim iktanim khamsan qabla khams xayaataka qabla mawtig shan arrimood shan xaaladood ka qariibayso ka faa'iidayso shanta ka dambeeya ee fursaddaasi aan kuu suurto gelinahayn intaanay ku soo gaadhin iktanim khamsan qabla khamsin shan intaana ku soo gaadhin shan ka faa'iidayso xayaataka qabla mawtig noloshan aada noosha addiyada aad ku nooshahay waa fursatun lilcamal waa fursatun liltawba waa fursatun liltaqarub ila allahi subxaana watacaala waa fursatun litasawuj liyowma yaquumu innaasu lirabbi alcaalamiin waa fursada aad ku sahay qaadan karto aad ku toobad keeni karto aad ilaahi subxaana watacaala ugu dhowaan karto markaa fursaddaa ka faa'iidayso intaana geeridu ku soo gaadhin laanu haddaad dhimato sida rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam xadiidka imaam muslim saxiixiisa ku warinayo idaa maata ibnu aadam inqataca camalu banu aadamku marka ay dhintaan laa yumkin an yacmalu lianfusihim suurtagaluma inay sii shaqaystaan oo ay khayr iyo acmaal saalixa ay la yimaadaan ilaa arrimaha nusuusta iyo adiladu ay soo reebtay mooyaane saddexda xadiidkaa lagu sheego oo kale cilmi naafico dadka uu baray iyo walad saalixo u soo duceeya iyo sadaqa jaariya oo addiyada waxa weeyaan uu kaga tegey marka xayaatada iyo noloshani waa fursa fursaddaa waa inaanad iska dayicin waayo geeridu hadday kuu timaado khalaas intahat hadihi alfursa fursaddaasi waa dhammaatay iceliya aan soo shaqayste laga yeeli maayo xataa idaa jaa axadahum almowt qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fiima tarakt kala inaha kalimatun huwa qaa'iluhaa wmin waraa'ihim barzakun ilaa yowmi yubcahuun kii mubayic ahaa mufaridka addiyada markuu joogay mar allaale marka geeridu ay taabatee ruuxdiiyo nafta laga qabtay xaqiiqadu u muuqanaysaa markaasuu wuxuu odhanaya rabbiyow addiyadii igu celi hadalkii saalixa ee aan dayacay iminka aan ka soo faa'iidaysta aan soo shaqaystee waxaa laleeyahay arrintaasi ma jirto fursaddu waa dhammaatay adiga iyo addiyadii teed baa idiin dhexeeya barzak xaajiz laa yumkin an tacuuda ila addunya inaad dib ugu noqoto addiyadu waxa weeyaan suurtagal baa wa shabaabaka qabla haramik dhalinyaronimadu waa fursa iyaduna ka faa'iidayso intaanad gaboobin waayo hadhow markaad gaboodo acmaal badan baan kuu suurtogelahayn waxaa laga yaabaa inaad taagni ku tukan kari weydo ood fadhiga miciinsato waxaad dhici karta inaad soobiba kari weydo oo aad fidyo bixiso halka shabaabka ay ka sooman yihiin wa mumkin maa tastatiic an taxud waxaa suurtagala inaad xajii kari weydo iyadoo xoolii waxa weeyaan ay kuu buuxaan idan waxa weeyaan fatratu shabaab min xayaati alinsaan waa fursatun samiinatun cadiima ay tahay qofku inuu ka faa'iidaysto oo sixataka qabla maradik intaad caafimaad qabto caafimaad qabka ka faa'iidayso taanu xanuun kugu dhicin imise ayaa qof khayrkiiyo wanaagga jecel laakiin aanay suurtagal u ahayn inuu sameeyo lianna almarad aqcadahu aw abjaca xanuun baa fadhiisiyey ama tiifiyeyda dhulka waxa weeyaan dhigay wa khinaaka qabla faqrik intaad xoolaa haysato ka faa'iidayso taanu faqri kugu dhicin taqarab bimaalika ila allahi subxaana watacaala xoolahaaga wax ka bixi maalkaagu maaha kaad cuntay ee aada dhamaysay maaha kaad xidhatay eed baaliyeysay maalkaagu waa kaad iska horraysiisay eed ilaahay daraaddii aad u bixisay linusrati hada addiin wlicaanati alfuqaraaءi walmuxtaajiin walaramili walaytaan markaa xoolaha intaad hayso waa fursada ka qaniimayso intaanu faqri kugu dhicin wa firaaqaka qabla shaglik intaad fursad hayso firaaqa intaad haysato ka faa'iidayso waxaa laga yaaba inaad mashquulsho wax ku mashquuliya kugu dhaco wamaa aktara shawaaqila fii hadihi dunya waxyaabaha dadka mashquuliya addunyada inta la joogo aada iyo aad ayay u fara badan yihiin fayaa cabd allah ida asbaxta falaa tantadir ilmasaac waida amsayt falaa tantadir isabaax hadi wasiyatu min rasuulina calayhi afdal salaatu watasliim waagu markuu kuu baryo ha sugin galabnimada inaad galabta ka hor dhimanayso ku talagal marka gabalku uu ku dumaamo galabnimo aad gaadhana ha sugin inuu waagu kuu baryo laa taqul acmalu hadan wa atuubu hada hooran berri toolan camalkaa saalixa samayn doonaa berri baan toobad keeni doonaa liannaka laa tamliku hadan berri toolaadu gacanta kuma haysatid inaad gaadi doontana war waxa weeyaan uma haysid faksir min dikri ilmowt wa sakaraatih wa dulmati alqabri wa diiqih sarabadii xusuusnaanta geerida iyo sakaraadkeeda qabriga mugdigiisa iyo cidhiirigiisa mar walba xusuusnow faina man akara min dikri ilmowt ukrima bihalaaثati ashyaa qofka farabadiyo xusuusnaanta geerida ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku karaameeyaa ku ikraama oo ku maamuusaa saddex arrimood wuxuu ilaahay ku ikraama tacdiilu tawba inuu toobad keeno toobadooda dejiyo oo bani aadam albani aadam yukhti bal waa khataa ee kasiiru lkhata laakiin hadduu geerida xusuusan yahay yatuub wayarjic ila allahi subxaana watacaala bal yucadilu tawba tawbada inuu u degdega ayuu ilaahay ku karaameeyaa qofka geerida xusuusnaanteeda farabadiya waalqanaaca wuxuu noqdaa qof qanaaca leh yaqnac bilxalaal wayaktafi bihi can ilxaraam xalaasha ayuu ku qancayaa oo xaaraan waxa weeye raadsan maayo tuubaa liman rusiqa kafaafa waqanacahu allahu bima aataah waa xayaatun tayiba qofka ilaahay subxaana watacaala wax noloshiisa iyo xaajiyaadka asaasiga ugu fila inuu ku arsaaqo oo intaa ilaahay u raaciyo alqanaaca suu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam kamaa rawaa muslim fii saxiixi walijtihaad fi taaca qofku hadduu geerida xusuusan yahay khayrka iyo daacada ayuu ku dadaalaa leanna waa qof isog annahu sayusaafiru cama qariib goor dhow inuu safri doono waalmusaafiru alcaaqil laa yakruju min baladihi ila bizaad qofka musaafirkae caqliga lihina beledkaasi uu ka tegayu ka safrayo sahayla-aan kama baxo laabudda an yatajawad almusaafir ida kana caaqilan waman nasiya almowta cuuqiya bihalaaثati ashyaa qofku geerida haddii uu ilaado saddex arrimood baa lagu ciqaabaa tashwiisu tawba tawbadu dib u dhigaya waa isagu yahay inuu dambaabsan yahay inuu waddadii xaqa garab baalmarsan yahay haddana wuxuu leey waan toobad keeni doonaa ashayطaan yaftaxu calayhi lwasaawis wa nafsuhu tumanii shaydaanku wasaawis buu ku furaya nafsuna amaani ayaa ay ku furaysaa wa cadamu alqanaaca xalaal kasta ku qanci maayo hadduu zawjo leeya ku qanci maayo bal yatlub wayabxad can ilxaraam xaaraan buu raadinaya risqiga xalaasha ilaahay siiye ku qanci maayo mid xaaraana buu raadinaya laa yubaali minayna yudakhani u aaba yeeli maayo xoolaha xaggee buu ka soo gelinaya xaggee buu ka keenaya bal waxa weeyaan ahamu shay cindahu waa an yaktasib biariiqin xalaalin aw biariiqin xaraam laa yubaali waxaa kaloo lagu ciqaabaa takaasul can itaacaat taacaadkii iyo cibaadaadkii faraaidii iyo waajibaadkii iyo sunankii iyo mustaxabaadkii ayaa uu ka caajisayaa markaa qof kastoo adduunya ay degtay oo shahawaatku dunyaa ku dhex qarqoomay ha xusuusta mawdka geerida iyo shiddadiisa iyo adayga uu leeyahay koobkiisa ila caddaa wallaahi suma wallahi yaa cibaad allah kafaa bilmowti mufdican lilquluub wa mufariqan liljamaacaat wa haadinan lilladaat wa qaatican lilumniyaat wallahi geerida ayaa ugu filan wax quluubteenna daqa iyo argagax ku tuura geerida ayaa inoogu filan wax kala kaxeeya jamaacaadka alaxbaab sa xadiidka aynu ku arki doono yatafaraqoon من أجل الموت الموت يفرقهم جارب عليه أنه قلت له إحنا معانك يا ضلالك أديه وحوي أنشره يا ابن آدم waxaad ka fikirtaa maalinta geerida ay ku labji doonto ay ku ridi doonto oo aad u guuri doonto halka lagu jiifinayo waa iilka yar adduunyadii ballaadneed iyo gurigii ballaadnaadaad ka guuri doontaa qabrigaa yaro cidhiidhigaadaa lagu dhigi doonaa waqad khaanaka asaaxibu waalrafiiq wahajaraka alahu waasidiiq waxaad xusuusataa iyadoo mid kastoo adduunyadan saaxiibkugula aha oo rafiiq kugula aha horaha uu kaa qaaday oo kaad walaalaha haydeen iyo kaad saaxiibka haydeen uu kaa tegey xadaasheer baa lagugu ridayaa qof kugu soo hadhayaa ma jiro halkaasi ayaa lagaaga dhaqaaqayaa maxamed aley abdalsalaatuwasaliim wuxuu leeya jibriil wuxuu buuhi axbab man shiita fa inaka mufaariqu war ciddaad doonaysa jeclow waxaad tahay kii ka tegaye haddaad jeclaato xaaskaaga haddaad jeclaato caruurtaada haddaad jeclaato waalidka haddaad jeclaato qaraabadaada haddaad jeclaato axbaabtaada iyo asdiqadaada haddaad jeclaato amwaashaada alamwaalu nasiisa alghaaliya cindak waxaad ogaataa inaad tahay kii ka tegaayo inay tahay ogow waa laga dhaqaajinaya limaada anta dayfun fii hadihi addunya walaa budda lidayfi an yartaxil adduunyada dusheeda waxaad ku tahay marti walaa shaka walaa rayb ana dayfa yartaxil qofka martidaay meeshaa martida uu ku yahay waa ka tegaya waclam ana maa fii yadika min amwaalin wa kunuuz caariya waxaad ogaataa wax allaale waxaad gacanta ku haysa ee adduunyaahi inuu yahay caariya amaano cid kale ay leedahay walaa budda lilcaariyati min an turad caariyadana in la celiyo ciddii lahayd loo celiyaa waa laga maarmaan wey la iska haysan maayo maxaa nabi maxamed jibriil ugu yidhi axbib man shi'ta fa inaka mufaariqu wuxuu leeyahay abu xaamid raximah llah alqasdu bihada taadiibu الnafsi can albaطri wاlashir wاlfaraxi binaciimi اdunya waxaa hadalkaa looga jeedaa nafta ayaa la edbinaya naftu si aanay u kibrin oo aanay isugu hadlayn alaqaariba wاlaxbaabu wاlamwaal qaraabada iyo kuwa ay jecel yihiin iyo xoolaha qofku gacanta uu ku hayo si aanay naftu ugu farxin aanay isugu ilaabin naciimka waxa weeyaan adduunyo fa inahu idaa calima ana man axaba shay-an yalzamuhu faraaqu wayashqa laa maxaalata bifaraaqi shagala qalbahu bixubi man laa yufaariqu wa huwa dikru اllah wاlcamalu الصaalix faina dalika yasxabuhu fi اlqabr فلا يفاaرقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وmاaله ويبقى عمله qofku markuu ogaado shay kasta uu jecel yahay in laga kaxayn doono oo geeri ay ka kaxayn doonto walaa shaka walaa rayb tegitaanka uu ka tegay shayga uu jecel yahayna dhibaata ay ka soo gaadhi doonto waxaa qalbigiisa uu ku mashquulinaya iyo carabkiisa iyo xubnihiisaba shayga aan ka faaruq ahayn shaygaan marnaba ka hadhayn waa maxay waa aliimaan haddaad dhimato waa ku raacaya waalcamalu asaalix laa yufaaruquk yadkhulu macaka fi lqabr iimaankii iyo camalkii saalixa qabriguu kula gelaya kullun mina camalkiisi baa qabriga ugu iman doona hadduu camal wanaagsan ahaa bisuurati rajulin xasan isagoo loo soo yeelay suurad iyo qaabka nin qurux badan markuuna maxaad ahayd wuxuu odhan doonaa ana camaluka saalix khayrka mid u degdega ayaad ahayd hadduu camalkaagu xumaana nin fool xun sawirkii isagoo luu qabriga kuugu iman doonaa markaad tiraa maxaad ahayd wajhuka wajhu aladii yaati bishar wuxuu odhan doonaa ana camaluka sayi camalkaagii xumaa ayaad ahay mid khayrka ka gaabiya sharka iyo xumaantana u degdega ayaad ahayd oo ka yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam qofku markuu dhinto saddex baa raaca eheliyadiisa ehelkiisa qaraabadiisa iyo maalkiisa wax ka midu waa raacan alagaayan gaarigii lagu qaado ama qalabkii xabaasha lagu qodayey ama waxa weeyaan maryihii lasii huwinaayey mayidka camalkiisana waa raaca qaraabada iyo maalkuwa waa iska soo noqdaan camalkiisa ayuunbaa meesha ugu hadha dakara albukhaariyu raximah llah fii kitaabi aljanaa'iz min saxiixih ana bna cabaasin radia allahu canhu ra'aa gulaama dallala aw aqaama khaymatan calaa qabrin faqaala inzichu ya gulaam fainamaa yudalliluhu camaluh wuxuu arkay cabdillahi bni cabbaas nin waxa weeyaan qabri taanno ka duldhisay wuxuu isleeyahy u hadhe cabdillahi bni cabbaas wuxuu ku yihi war ka fur yanaa taandhadan laalaab taandhadani hadhayn mayso haddii harka u fiican qabriga laga dul sameeyo qofkii haddaanu camalkiisii u hadhayn u hadhayn maayo haddii qabriga awsacu qabrin fi dunya loo qodo qabriga u ballaadhan addunyada u ballaadnaan maayo haddaanu camalkiisi u ballaadhin haddii qabriga u qabow ee u udgoon ee u gogol fiican la dhigo alqabru laa yabqa calaa xaali qabrigu xaaladaa inagu aynu ku aragno ku baaqi noqon maayo laabudda lahu min tagayurin wa tanadum inuu isbedelaaba laga maarmaan isbedelkaana waxaa sababu noqonaya waa qofka camalkiisa weeye marka waa soo noqonayaa maalkaagi iyo qaraabadaadiba camalkaagiiba halkaa kuugu hadhaaya wacmal maa shi'ta fa inaka najziyun bihi waa nasiixada saddexaad waxaad samaynaysid samee waa lagugu abaalmarinaya goormaa lagugu abaalmarinaya an abaalmarinta dhabti goormay dhacaysa yowma aljazaa waa yowma alqiyaama ayay dhacaysaa kullu nafsin daa'iqat lmowt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama wixii aada shaqaysateen mushqaayadii abaalmarintii ayaa laydinku siinaya yowma alqiyaama faman zuxzixa can innaar wa udkila aljannata faqad faaz ka camalkiisu u hagaago ee naarta laga dheerayo jannada la geliyo kaasi ayaa liibaanay ka kalena hadalkiisa daa kullunaa naqra qowla rabbina subxaana faman yacmal mihqaala daratin khayran yara waman yacmal mihqaala daratin sharan yara wacmal maa shi'ta fa inaka majziyun bihi aayaddaasi ayuu waafaqtay xadiidku qofku wixii uu sameeyey haba yaraadee hadduu khayr yahayna waa arki doonaa waa lagu abaalmarin doonaa hadduu shar yahayna waa arki doonaa waa lagu abaalmarin doonaa walaqad kasura dikru ljazaa'i cala alacmaali fi lqur'aani alkariim waxaa qur-aanka aada ugu soo noqnoqotay xusuusin bani aadamka la xusuusinayo acmaashay samaynayaan addunyada intay joogaan in lagu abaalmarin doono walilaahi ma fi samaawaati walard liyجزiy اladiina asaaءuu bima camiluu wayجزiy اladiina axsanuu bاlxusnaa ilahay waa ka samad iyo dhulkaba leh ilaahay subxaanah watacaala kuwii xumaanta sameeyey wuxuu ku abaalmarin doonaa camalkoodii kuwii wanaagga sameeyeyna ilahay wuxuu ku abaalmarin doonaa biاlxusnaa wahiya اljana liladiina axsanuu اlxusna waziyaada alxusnaa hiy اljana waziyaada hiy nadr ilى wajh اllahi subxaanah watacaala jannaa lagu abaalmarin doonaa iyo inay ilaahi subxaana watacaala arkaan walaa shaka walaa rayb inay taasi leedahay ladda faqad kaana min ducaa'i nabiyina sala allahu alayh wasalam wa asaluka ladata annadari ilaa wajhik rasuulku uu ku ducaysan jiray ilaahay waxaan ku weydiisanayaa macaanka ay leedahay aragtida ama eegmada wejigaaga waxa weyaan la eega yowma alqiyaama ilaahay mar kale wuxuu isaga inooga warramaya camalka in laysku abaalmarinayo ahluljannihii isagoo ka warramaya wanuuduu an tilkum aljanna uuriftumuuha bima kuntum tacmaluun ahluljannihiibaa loo dhawaaqay waxaa lagu yidhi ahluljannaw jannadan maanta aada dhex joogtaan ee laydin dhexashiiyey soorta aad ku hesheen waa camalkii wanaagsanaa wa qaala subxaanahu fii wasfi naciimihaa ilahay isagoo jannada naciimkeedii sifaynaya wuxuu yihi faakihatin mima yatakhayaruun walaxmi tayrin mima yashtahuun waxuuri lciin kaamtaali lu'lu'i lmaknuun jazaa'an bima kaanuu yacmaluun ahluuljanna maxay jannada ay ku hayaan ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamayaa inay helayaan khibrad noocyooda kala duwan iyagaa kala doordooranaya calaa xasabi alijtihaa waalikhtiyaar hilib shimbireed oo noocyada hilibka kuwa u fiican ka iyagoo ishtihaa ay jeclaaan nafsada ay hayaan baa la siinaya xuralcayntii baa taalla oo aad moodin lulu lulu celceedi ay ku dhacday bedeshay maaha lulu dhas iyo booruu ku dhacay maaha lulu dhoobo la dhex geliyey maaha lulu la wasakheeyey maaha waa almaknuun maxfuud mid la ilaaliyey oo meel lagu khabeeye wey ayay u eg tahay xuralcayntu maxaa waxaa lagu helayaa jazaan bima kaanuu yacmaluun waa abaalmarin laga abaalmariyey camalkii fiicnaa ay sameeyeen wal ahlu naar kale eeg yowma yudacuuna ilaa naari jahannama dacaa haadihi annaaru alatii kuntum biha tukadibuun afasixrun haada am antum laa tubsiruun islowha fasbiruu aw laa tasbiruu sawaaءun calaykum inama tujzawna ma kuntum tacmaluun allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ahlu naarkii isagoo la hadlaaya waxa uu tilmaamaya xaalkooda waa la tukaan tukinayaa adaadka inta la qabtaa lagu riixaya ilaa naari jahannam saloleetani waa naartii aada beenin jirteen arrintuma dhalanteed baa mise idinkaan waxba arkahayn galadaa la leeyahy naarta adkaysta ama ha adkaysanina waa isugu kiin mid midnaba cadaab idinkaga khafiifi maayo haddaad cadaabaan ad calaacashaan iyo haddaad adkaysataan ad isxesishaanba naarta laydin geliyey maaha dulmi ilaahay idin dulmiyey waa abaalmarin waa abaalkii aad ku kasbateen acmaashii xumeed waxa weya inaad samaynayseen intaa dabadeed markii uu jibriil u sheegay rasuulka sala allahu alayh wasalam in camalkiisa lagu abaalmarin doono waxa uu rasuulka sala allahu alayh wasalam u tilmaamay rasuulkuna umadiisa u sheegay ilaa ashrafi alacmaal acmaasha kuwa sharafta badnaa mid ka mid a faqaala lahu waclam ana sharafa almu'min qiyaamuhu bileyl hada min ashrafi alacmaal waxaad ogaataa qofka muuminkaa sharaftiisu waxay ku jirtaa fi dunya waalaakhira qiyaamu leyl inuu la yimaado an yaquuma fi lleyl sadadku ay hurdaan inuu cibaado isagu u kaco bisalaatin qiraatin wadikrin lilahi subxaanahu wa tacaala waman aladii yaquumu billeyl waa kuwa ka habeenkii kacayaan min maalintii aan faralka tukan inuu salaatuleyl u kaca may suurtagal markaa faralladii baa ka horreeya weyaan macnaheedu laa yumkin inuu qiyaamu leyl la yimaado isagoo farallada aan la iman ka qiyaami leyl marka la sheegayo macnaheedu waxa weeyaan waajibaadkiiyo faralladeeda waa lasoo dhaafo waa qof soo sameeyo xifdiyo weeye adaaha kamaa hiya siday ahayd waxa weeyaan u guday qiyaamu leylku wuxuu rasuulku tilmaamay sala allahu alayh wasalam qofkii inuu ku gaadhayo martaba caaliya asharaf waa maxay waa alrifca waa sarraynta weeye yuqaalu fulaanu lahu sharaf ey manzilatun caaliya markaa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu inoo sheegayaa qofka muuminka mansiladiisa iyo darajadiisu inay kor u kacayso kulamaa aktara min qiyaami leyl markastoo qiyaamu leylka uu farabadiyo faliahli qiyaami leyl manzila laa tudaaniiha manzila ahlu qiyaami leyl waxay leeyihin manzila iyo darajo darajana aanay gaadhahayn ina almuttaqiina fii janaatin wa cuyuun aakhidiina maa aataahum rabbuhum inahum kanuu qabla dalika muxsiniin kanuu qaliila min alleyli ma yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun markaa ilaahay subxaana watacaala manziladoodii iyo darajadoodii ka warramay jannaad bay dhex joogaan waa cuyuun macnaa ilo biyaa oo durduraaya wixii ilaahay siiyey bay halkaa ku haystaan maxay ku heleen adduunyada markay joogeen waxaan muxsiniin ilaahay xaqiisii bay ka soo baxeen sifaadkooda waxaa ka mid ahaa jannada ay ku heleen kanuu qaliila min alleyli ma yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun waqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ina fi ljannati gurafa yuraa daahiruha min bainiha wa baatinuhaa min daahiriha jannada waxaa ku yaal buuri rasuulku sala allahu alay wasalam guryo guraf qolal markaad dabadda ka joogtid gudahaad arkaysaa oo muraahaydo dhalaala oo ka samaysan yihin markaad gudaha joogtana waxaa dabadda yaallo waad arkaysaa acaddaha allahu liman alaana alkalaam wa acama acaam wasallaa bileyli wannaasu niyaam yaa loo diyaariyey guryaha quruxda badan ka dadka kula hadalo hadal dabacsan oo naxariisi ay ka muuqato raashinkana dadka baahane masaakiintaas siiya isla markaana habeenkii dadku marka ay hurdaan u kaca salaat lleil facalaykum ya cibaad allahi biqiyaami lleil ha la ogaado qiyaamu lleil fahuwa wallahi cunwaan aliimaan wa daliilu lixsaan iimaanka iyo calaamaday daliilkiisana qofkaas inuu yahay muxsin inamaa yu'minu biaayaatina aladiina ida dukiruu biha kharuu sujada wasabaxuu bixamdi rabbihim وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا إلهنا waa tilmaamay kuwa qiyaamu leylka la yimaadiyo kuwa kalena isku mid ahayn aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajida waqaa'ima yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbih qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun waanaynu garayna rasuulkeena sala allah alay wasalam iyo saxaabadu qiyaamu leyl halka ay ka taagnaayeen waxa uu ta masaalixdaa ku gabagabeeyey malaku jibriil wacizuhu istignaahu can innaas ma almaqsuudu bilcizati huna ay quwatu wa cadamatu wa galabatu calaa ayri calaa gayri wuxuu awood ku yeelanayaa iyo sharaf magac iyo maamuus oo cid walba uu kaga badin karaa iktifaa'ihi camaa fi aydi nnaas dadka inuu ka maarmoonu baryin manaa inuu la yimaado cifa can ilmas'ala yakuna cafifan binisbati lilmas'ala walidalika ayaa xasan albasri wuxu uhi laa tazaalu kariman cala annaas walaa yazaalu annaasu yukrimuunaka maa lam tatacaata ma fi aydiihim ida facalta dalika istakhafuu bika wakarihuu xadiidaka waabgaduuk mid dadka dhexdooda sharaf kulabaad noqonaysaa intaanad u hanqaltaagin dadku waxa ay haystaan mar haddaad dadka xoolahooda u hanqaltaagtaad weydiisato waa ku quursanayaan qof xaqiran baad dhexdooda ka noqonaysa waa ku karaahiyaysanayaan hadalkaagana waa u cadhoonayaan walidaalika qiil istagni canman shi'ta fa anta nadiiru qofkaad ka maaranto waad la mid noqon waxtaja ilaa man shi'ta fa anta asiiru qofkaad u baahatana waxaad u noqon doontaa maxbuuf mid u qafaalan oo meel ugu xidhan baad u noqon waaxsin ilaa man shi'ta fa anta amiiru qofkaad u ixsaan samaysana amiir baad u noqon doontaa man axsana ila annaas istacbada quluubahum macanaa biduuni takalluf nin acraabiha wuxuu soo galay magaalada basra fa qaala man sayidu man sayidu ahli hadihi alqarya magaaladan kumaa sayidu ah ninka ugu sharafta badane ka dhaqaaqaya waa kuma faqaala ilxasan waxaa xasanu albasri weeyi taabiciyu ljaliil qaala bima saadahu oo muxuu ku helay darajadaah qaaluu ixtaaja annaasu ilaa cilmih waistagnaa huwa can dunyaahum dadku cilmigiisay u baahdeen isaguna adduunyadooduu ka maarmay woonu weydiisan hiya alqanaacatu faxfadhaa takun malika low lam yakun laka minha ilaa raaxat lbadani wandur ilى man malaka الdunya bأجmaciha hal raaxa minha bغayri طiibi wاlkafani alqanaaca qofku qanaaco marka uu helo ee xaqaarat dunya ay muuqatiyo qiimat اlaakhira ayuu dadku waxay haystaan iska maarinsiin karaa isagoo u baahan ayuu haddana yatasabar yucifu nafsah sabir buu iska keenkeenaya naftiisana su-aasha iyo masalada waa ka ilaalinaya hadi lwasaaya walaalayaal dardaaramada malaku jibriil uu sheegay rasuulkeena sala allahu aleyh wasalam ee rasuulkeenuna inagayna soo gaadhsiiyey waxay nagala gudboon alwaajibu calayna naxwahaa inaynu ku camal fallo marka ku camal falaana waxa uu kala kulmi doonaa khayran kasiira allah subxaana watacaala khayrkii wanaag ahayna waafajiyo kelimaadkaana sal allah subxana watacala an yanfaca bihadi alkalimaat qaa'ilaha wa saamicaha وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا